إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله سبحانه وتعالى وهو كتاب كيس منزل كان لوجو بيانيي وأول بين رسولك نولي من إن قاضنه سيدا أو نبي أولي من أن أفرنه wax kastow rasuulku naga reebana aan ka harno sidii uu nooga reebana aan uga harno salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa liibaanteenna iyo maslaxadeennu ku jirtaana waa inaan arrimaha noocaasa fulinno oo aan ku dayanno nabigoon awaamirtiisa qaadanno waxyaalaha uu naga reebo idilna aan bilkulliyaba uga tagno allah hadduu qadaro subxaanahu wa tacaala waxaan ka jawaabi doonnaa ama aanu ka warramaynaa masaa'il ku saabsan jaanibka guurka masaa'ilkaas oo iyagu dad badan oo muslimiinu ay doonayaan bal inay wax ka ogaadaan inkastoo runtii ay jirto dadka muslimiinta in laga keri la'yahay adinku waxaad martaan dariiqa alla mara idinku yidhi oo nabiga raaca sala allahu calayhi wasalam oo masalo walboo maanta nusuusteeda la sheego ama siday tahay loo bayaaniyo dadka inta qaadanaysa ee ku qancaysaa aad ayay u yaraatay taasuna waxay noqotay arrin dhibaato badan keentay waxayna dadku ayagu maalin walba doonayaan bal in la raadiyo qiil iyo waxaan diinta meel ku lahayn arrinkaa isagaana arrin loo baahan yahay ma ahan waxay dadkii garala ay yihiin habka loo guursado waxay garala ay yihiin habka gabadha gurga loo geeyo waxay garalaayihiin sida loola dhaqmo marka gurga inanta la geeyo inahaas oo idilba waxay ka dhasheen inay dadku ka fogaadeen mabdi'ii rabbi ugu talagalay inay ku socdaan xuquuqda sawjaynku ay isku leeyihiin ragga iyo dumarka in badan marka laga warramo dadku waxay u qaadanayaan waxa kanu inay adeeg yihiin diintiina lagu adkeeyey waxa la sheegayaana waa un nusuus kali ah marka laga warramo marka guurka la doonayo sida inanta reerkeeda looga doonayo iyo wax lamida ama habka curuuska loo dhigana waxaad arkaysaa dadkii inay aada uga dhaga adag yihiin oy diidayaan marka bacdo maa ay dadku ay mawduuca nuucaasa taagan yihiin waxaa nafsadayda iyo muslimiinta kaleba ugu naseexaynaya waa inaan rabbi ka baqanno awalan waana inaan nafsadeenna ku qasabno wax walboo alla noo diray inaan nala ka weyn wax kastoo alla naga reebana aan nala ku arkin waana inaan nafsadeenna ku qancino sunnada nabiga mooyaane wax kaloo maslaxa noogu jirta inaan la arag oona reerka ayada ay ka dhalatay oo wilaayada loo raadsado wilaayadu waa xaq sharci ah waana arrin uu leeyahay gabadha wixii ayada markaa mas-uul ka ah wilaayada midna waa caam midna waa khaas wilaayada khaaska ah waxaa ka mid ah wilaayada qofka uu nafsadiisa asagu mas-uul ka yahay iyo midda uu maalkiisa mas-uul ka yahay wilaayada qofka uu nafsa nafsadiisa mas-uul ka yahay waxaa soo gelaya inuu ilmihiisa mas-uul ka noqdo ee ninku inanta uu dhalay oo mas-uuliyadeeda hayo ee mar walba dariiqa ayada ku wanaagsan uu kula taliyo kuna bixiyo waxaa loo shardiyaa qofka weliga ah ee inanta mas-uuliyaddeeda qaadaya shuruudda soo socota bal u dhagayaasha aada la yaabteene awalan waxaa loo shardiyaa qofka asaga ah inuu yahay qof xur ah oo haddana caqli leh oo qaangaar ah waxaa kaloo shardi ah qofka asaga oo weliga u yahay hadduu qof muslima yahay inuu isaguna muslim yahay addoon wilaaye ma qaadi karo qof waalana wilaaye ma qaadi karo canug saqiiruna wilaaye ma qaadi karo inanta wilaayadeeda la qaadaya hadday muslimo tahana axad gaalahu wilaayadeeda ma qaadi karo waayo rabbi qur'aanka wuxuu ku yidhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila allah subxaanahu wa tacaala nimanka gaalada uma uusan yeelin muslimiinta dushooda dariiq oo wax ay wilaayo u qaadi karaan amay mas-uul ka yihiin ma lahan waxaa jooga meeshata miisaanan mar-a muslimaa waxaa rag yani inan muslimada ayaa joogta oo guur doonaysa misaalan markaa waxaa jooga eheladeedii oo diinta ilaahay la diriirsan oon oggolayn waxaa la doonayaa muslimiintu inay kala gartaan waxyaalaha maslaxo loo samaynayo oo la doonayo in wax lagu maslaxeeyo iyo waxa xaqiiq ahaan diintu ay doonayso waxyaalaha maslaxada loo samayn karo waxaa ka mid ah gabadha reerkeedii inay bilaadin yihiin oo ay diinta alle aysan oggolayn oo aysan salaada dukan oo ay mujrimiin yihiin ee gabadha laga doono la yidhaha inantiina na siiya inantiinaan doonayna hana siiya waxaa la doonayaa madaxa in loogu salaaxo la tusiyo bal in la qadarinayo say u soo dhawaadaan taas waa maslaxo laakiin diintu waxa ay tahay markaad rabtid wilaaya ma qaadin karaan dadkaasu wilaayada inanta waxaa qaadaya dad islaam ah axmed binu xambal muxuu yidhi asagoo fasiraya xadiidka uu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam mar-ada muslimada ayaysan safrin ayadousan la socon maxram waxau yidhi maxramka waxa noqon karaa waa dadka xaaraanta iyo xalaasha kala yaqaane rabbigood aaminsana ka dambeeya ee nin gabadhiisa marada asurkaa ku caayaya oo midda gafuurka cagaaran ee lala tumanaya soo dhawaynaya ee inantiisa markay mara xijaaba qaadato caayaya oo lacnadaya maxram ma noqon karo waayo nin walba inuu sarsabooshow doonayaaba sidaa darteed rijaal maxram noqon karta adduunka inay maanta ku nooshahay lama oga ilaa in yaroo fara ku tirisa maahane marka waa inaad ka fiirsataan mawduuca noocaasa wilaayada qofka qaadayaa muslimnibaa loo shardin waa inuu musalliyow salaada dukadow ilaahay diintiisa ogol yahay macaasibaha ka dhacdo qofku haddii dembi ka dhaco dembiga qofka laguma gaalaysiin karo haddausan xalilanin ee waxaa la doonayaa qofku inuu rabbigii aaminsan yahay nabiga uu dariiqiisa ku socdo waajibaadka ilaalinayo qaladaadba ha ka dhaceene taas ayaa loo shardinayaa arrinka kan haddaan arrintaa la helin ha ogaadoo meesha laguma hayo walaayo inantii marka dadkeedoo dhan hadday wada mujrimiin noqon maxaa la samaynaya wilaayada muslimiin baa qaadaysa qaalli islaamiya ayaa qaadaya haddii la helo haddii qaalli islaamiya la waayo sida maanta mujrimiinta qudaada ah oo kale waxa qaadi doona qofka muslimka ee dad u xiga ayada oo kale ama ha noqdo walaal ama ha noqdo adeer ama ha noqdo awowe ama ha noqdo abti haddii la waayo waxaa qaadaya deriska muslimiinta ah oo ayada deriskeeda ah sidaas ayaa lagu socon doonaa waxaad ogaanaysaan inaan loo shardin welinimada cadaalo qofku hadduu fisqi iyo la yimaado macaasi waaweyn oo khamre cabid ka dhacday ama zina ka dhacday wilaayada lagama qaadayo oo looma shardiyo welinimada caadilnimo rasmi ah ee waxaa loo shardiyaa muslimnimo qofku inuu muslim yahay qofka wilaayadiisa la qaadaya hadduu muslim yahay weeye arrinkaa asagaa in la ilaaliyo ayaa lagama maarmaan ah oo dadka yani mas-uuliyadda inanta qaadaya ay muslimiin yihiin waa markay inantu muslimo tahay culammada in badan waxay ku tageen inaan inanu nafsadeeda bixin karin kayrkeedna aysan bixin karin wilaayadana waxaa shardi ah inuu dhiibo nin inanta mas-uulka ah waayo rabbi qur-aanka waxau ku yidhi wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum waxa aayadda alla kula hadlaya oo wax u guuriya leeyahay waa nimanka walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu o alla yidhi yacni nimanka mushrikiintaha gabdhaha ha u guurinina ilaa ay islaam ka noqonayaan sida alla odhanaya u fiirso gabadh muslimada oo musli musalliyada oo jidhkeeda qarsato oo diinta alla ku socota in nin bilaadiina loo guuriyo ee saaxadda sagda dhexe hameennimo qayidaa ku soo gaaraya ama afar iyo labaatanka sasigaarka xabadba xabad ku daaraya amase diinta allaba ka soo horjeeda looma baahno laakiin ninku hadduu yahay nin ilaahay diintiisa ogol oo salaada dukanaya laakiin xaaraan uu samaynayo waxyaalo qaladaada ku dhacayo ayadu hadday rabto waa la siin karaa laakiin laguma qasbi karo waxaa laga yaabaa inuu xijaabka caayo leeya balaayadan marada weynu waa maxay hadalkaasuu ku gaaloobaa oo gabadha muslimadda kaa ku xirmi mayso marka ha laga fiirsado war rabbi dadka cabsada hala noqdo oo ha layska ilaaliyo xaaraanta layska gelayo xaqu waa inuu sawira loogu socdaa runtan ayaan indhaha laga qarsanin saan ummadda madaxa ugu salaaxaynay oo yaysan xararin loo dhahayay oo xikmada xigmaa ku jirta loogu hayay baa xaaraantii oo dhan hadda lugaha lala galay war xikmada waxaa la yidhaha ma taqaan xikmo waxaa la yidhaha dadka inaad runta u sheegtid laakiinsayba shayga u ka danayay aad kala hadashid meelo fudfudud ay ka cararayaan aadan ka soo qaadin adigoo waxyaalihii waaweynay aan kala hadlin xigmadda laguu sheegaya taas weeye laakiin xigmadda lama yidhaha baktigoo dhan in madaxa loo salaaxo ee rabbi ka cabsada subxaana wa tacaala marka waxaa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam laa nikaaxa ilaa biwaliyin wax nikaax la yidhaha ma jiraan ilaa inuu weli inanta bixiya mahane xadiidka axmed abu daawuud tirmidiya ibnu xibbaan iyo xaakim baa qoray waana saxiix waxaana la anfiyey nikaaxu inuusan sugnaanayn baa laguu sheegay haddii aan weli la helin mas-uuliyadda inanta qaada marka weliga la waayo waxa la samayn doona waan ogaan doonaa rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baabil fa nikaaxuhaa baabil fa nikaaxuhaa baabil haween alla haweentii guursata weligeedoon idni nikaaxeedu waa baabil saddex jeer ayuu ku celiyey nabigu sala allahu alayh wasalam fain dakala biha falaha almahru bima istaxalla min farjiha ninku haddow dukuulow haweenta jamaac ugu tago mahar bay ku leedahay maxaa yeelay farjigeedow xallisay laakiin mahar ma jiro nikax ma sugna macnaha walaakiinse mahar bay ku leedahay muxuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam fain istajaruu fasuldaanu waliyun man laa waliya lah ay in imtanacuu cani zawaal cani taswiij hadday reerkii gabadhu ka dhalatay ay ka reebtoonaadaan inay inanta bixiyaan oo ay ninka soo doonoo diintana ku mahriyaan waxaa inanta mahrinaya ninka daaliga ama madaxda ee makaankaa jooga laakiin hala masaafaysta iyo halala xarara ma ahan waayo rasuulku amar bau ku bixiyey sala allahu calayh wasalam nin diin leh akhlaaq iyo dabci fiicanna leh haddau inanta soo doono oy ayadu raalli ku noqoto waa in la siiyaa waa waajib mana la diidi karo haddii la diidana olaga hortiisaa lagu mahrinaya inanta waa sharci markaan ka hadlayno markaan sharci ka hadlayno waa sidaas caado iyo xeero dhaqan soomaaliyeed haddaan rabno inaan ka hadalno reer hebel baan gaba gaba inanka gobol baanu u dhiganaynaa ku haya war afar iyo tobanle iyo gabaati baan dhiibaynaa inanna siiya dhaha sidaa isla meelaysta inantana ayadoon booska joogin oon war ka hayn oon ogolaan aabbaheed markuu xoogaa kubanaana la siiyo naani hebel baan ku siiya qasar uga dhigo ninka markii inanta la siiyana ha lagu yidhahdo warmakaa xoog badanta jiido ee sida loo jiidaa ilmataasaa ku dhasho waa rabbi ka baqra subxaana wa tacaala waxaasu guur ma ahan diinta allana ma ogola ee rabbiga idin khalqay ka xisoodo xaqa ilaaliya waxaad ogaanaysaan inaan la ogolayn guurka haddii aan weli jirin inanta haddaan weli bixinin inaan nikaaxeedu ansaxaynin waxaa ku tegay dadka ahlu cilmiga agtarkooda asxaabta nabiga waxaa ka mida ragga arrintaas aad uga warramay cumar ibn alkhadaab cali ibnu abi daalib cabdullahi ibnu cabbaas abu hurayra ibnu cumar ibnu mascuud iyo caaishaba waxayna asxaabta kulligood qabeen sidaa waxaa ku tegay arrinkaa oo taabiciyiinta kamidu ayaguna aada u caddeeyey saciid ibn lmusayab xasan lbisri shureex ibraahim naqaci cumar binu cabdilcasiis iyo kayrkoodba ragga fuqahada waxaa sidaa ku dhawaaqoo ku taagtaagsaday ayaguna ninka la yidhaha sufyaan thawri awsaaci cabdullahi ibnu mubaarak shaafici ibnu shubruma axmed binu xambal isxaaq ibnu xasmi ibnu abi layla daba dabari iyo ninka la yidhaha abu thawr iyo rakalaba waxay dadka muslimiinta isku dabagaleen in inanta weli inuu bixiyo loo baahan yahay oo arrintaas ayadaa la sugo waana in lagu dadaalo mawduuca asaga ah gabadha baaliqada oo qaangaartay nafsadeeda ma bixido naf kalena ma bixin karto wilaayada waxaa qaadaya rajul taas ayaa la doonaya arrinkaa asagaa waad garatay oo waa loo baahan yahay weli in la helo weliga haddii la waayo waxa la samayn doona waan ogaan doonaa laakiin intaanan mawduuca weliga haddii la waayo aanan u gudbin waxaa waajib ah oo qof walba ogaanaya oo rabnaa inaan sheegno inanta marka la mahrinayo oo la bixinayo waa in laga idan dalbaa haddaysan idmin oysan ogolaana maharkeedu ma ansaxayo taas waa in la gartaa laba mas'alaba marka maxay noqdeen kuwa lagu qaldayay oo aan diinta meelna oga jirin waa in inanta lala cararo ama layska guursado oo la masaafaysto waxa la yidhaha iyo in inanta aabeed xoogaa lacaga inta jeebka ku shubto uu ninka urala siiyo ninka uu shaydaan yahay ayaduna ay muslimo tahay raadin aysan ka ahayn balaayada taagan waa labadaa labada nuucaasana nikaaxoodu ma ansaxayo ee rabbi ka baqda subxaanahu wa tacaala waajib weeye inanta in laga idan dalbo waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau xadiis saxiixa ku yidhi oo ay qorayaan sunanka iyo saxiixaynka bukhaari maahane adtayibu axaqu binafsiha min waliyiha waalbikru tusta'danu fii nafsiha wa ibnuha sumaatuha garoobtu ayadaa u xaq leh nafsadeeda weliga uga xaq leh oo macnaha waxaa loola jeedaa haweenta haddii lasoo furay carabkeeda inay ku caddaydo in la guuriyo ma ahane lama guurin karo oo nin laguma mahrin karo dad baa u fahmay islaanta garoobta waa layska macrifin karaa waxaad maqlaysaa waan soo guurnay geedi garoob masaafadii dhan haye garoobku waa ka badbaadaya markay gala saasay ku leeyihin war xadiidka fahma oo yaan diintu idinku laabmin inkaa qabooyin waxaa xadiidka loola jeedaa haweenta haddii lasoo furay carabka inay ku caddaydo ninkaa hadlaysiiyo maahane lama siin karo laakiin gabadha yar oon weli soo guursanay inanta yarta ah idankeedu waa inay aamuso ninka ma ku sii amaanay ayuu aabaheed yidhi way qosashay way habli weyday inay ninka raalli ka taha laga garanaya haddayba qosol keento meesha laakiin hadday oydo lama sii karo ninka ma doonayso taasaa la garanaya midda kale xadiid saxiixa ayaa ku soo arooray dumarka markaad bixinaysaan haweentu ayadaa jirkeeda ee jirkeeda ka idan dalbo ka soo dalba midda kale haweenka ha loo diro hooyooyinka iyo dadkay ku kalsoon yihiin oy u soo sheegi karaan hadalka runta oy qabaan waayo inantu hadday yar tahay waxaa laga yaabaa ninka ha laygu mahriyo inay afka kala xishoobto waa suuragal inay dhacdo marka waxaa jira dad ay u sheegi karto iyo gabdho ay ku kalsoon tahay iyo qola loo diri karayo waxyaala noocaasa sidaas in la maraa la doonaya laakiin hadday oydo oy dhulka isla dhacdo oy meesha ka dhaqaaqdo inanta ninka lama siin karo ee ha laga fiirsado inanta bikaarada lama mahrin karo idan la-aan idankuna inay aamustaa kamida oysan waxba xumaataa ku dhawaaqin amaa midda lasoo furay waa laazim inay carabka ka tidhaan ninka waan rabaa ee ha laysiiyo haddaysan dhihinna lama mahrin karayo aabaheed ama ha joogo ama nin kale ha joogo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa u timid gabad la yidhaha khamsa binta judaan khidaan inantaas ayadaa waxay sheegtay aabaheed inuu sawjeeyey ayaduna ay kahanaysay nabigu waxau yidhi raalli baad yacni ikhtiyaar baad leedahay ee sidaad doonta yeel ikhtiyaar baa inanta la siiyey adaguna ma qasbi karo inanta culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa qasbi karaa hadday tahay inan aan weli la guursan laakiin waxay shardi ka dhigeen saddex shardi shardiga koowaad waxay dhaheen inanta iyo ninku waa inay xagga diinta iskala mid yihiin ninkuna waa inuu inantaa u galmo dhinac walbaba akhlaaqda diinta da-da jaanib walbaba waa laga maarmaan ba yidhahdeen maxaa yeelay marka la eegayo dadka inay isku yacni leebalyiin xagga diinta laga eegaa mar kasta iyo dabeecadda midda kale labada qofkood waa inay xagga da-da iskeeni karaan maaha inan shan iyo toban jirta in la siiyo oday konton jira billah calayk war ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala looma baana in sidaa lagu dhaqaaqo waayo dhib baa ka imaanaya faa'iida imaan mayso haddaysa inanta ayadu raalli ahayn mana aha inay shan iyo toban sano jira inuu yidhaha waxaan guursanayaa lixdan jir haddaba isagu raalli ku ha guursado oo inankaa weyn waa la guursan karaa oo rasuulkaa khadiija guursaday oo inanta waa la siin karaa ninka weyn waase wuxuu marka ayagu isdoonayaan oy raalli isu yihiin laakiin in laysku jujuubo madaxa laysu geliyo ma ahan shardiga koowaad marka inanta iyo inanku waa inay isu qalmaan shardiga labaad waxa weeyaan odaga inanta bixinaya iyo inanta waa inaan cadaawa ka dhaxayn inantuna ninka la siinayo waa inaysan cadaawo gaara u qabin markaa awagu inanta waa qasbi karaa bay leeyihin shaafici baa war noocaasa ka jawaabay wax daliila oo warkaasu leeyahana ma lahan runta markaad rabtaan ina nin aysan rabin lama sii karo bal iska dhaafa hadday ninka ayadu diido diin iyo iimaan kasta u leeyahay qasabku raac waalidku ma oran karaan laakiin ayadu hadday nin diin leh oo akhlaaq leh la timaado oo ay reerkeedu diidaan hortoodaa lagu mahrinayaa laguna siinayaa farqiga udhexeeya oo fiirsada farqiga udhexeeya marka ayada nin aysan rabin laguma qasbi karo laakiin ninka ay la timid hadduu diin leeyahay looma diidi karo haddii loo diidana horta ayaa lagu mahrinaya dadka diidaya oo ayada walaayadeeda haya maxaa yeelay ayadu guurka ayadaa u baahan ninka ay la noolaan kartana way garan kartaa waxumay ku fahmi kartaa ninkan baa diin iyo akhlaaq ahaan igu anfica hadlaysiiyay tiri kusii mayno waa reer hebel baa lagu yidhi ama waxaa lagu yidhi kusii mayno waa faqiiro xoolo ma lahan oo annaga yarta na siimaayo ama waxaa lagu yidhi kusii mayno reerkooda qalaadu naga dhaxaysaa sheekooyinkaasaa loo keenay diin laguma durin oo akhlaaq laguma durin ee qofki sida kale waa u fiican yahay laakiin qabiil ahaan baa lagu diidaya warma annagoo reer hebel ba oo reer oo laandheeraha laangaab guursanayna saas baa lagu yidhi aye ama waxaa lagu yidhi naa waa maxay naa maxuu ku heli karaa ma isagaaba guri ku dhigi karo hadda ku haya waxaas kuraastii dibiyada aheed baa la doonaya ilaahe waxaa kaloo la doonaya ma habeenka curuuska soddonka alada suuqa lala mare yaa idiin sheega waxa kale waxaas baa ilaa la doonayaahe olala-aan baa ninkii lagu nacay inanta hadday ayadu iimaan iyo diin leedahay isla markaa ninkaa way guursan kartaa waa hadday diin leedahay waa sardi berito inaysan ciddeeda la safan doonin waxaan idinkaga digayaa banaadka ay xamaasadu haydo odhanaya muslimaad baana oo diinta waan fahanay waxaan idinkaga digayaa nin adinku aada rabtaan inta laydiin diido ninkaa ha isku raacinina berito markaad la joogtaan toddoba berinaa ka soo caroomina waa idiin roon tahay arrinkaa inaad ka fiirsataan waa wax idinku habboon waayo anugu in badan baan arrinta noocaasa indha ku arkay waxaad yeelaysaa rabbi ka cabsada haddaanan ishubin oo aadnan yani nafsadiina aadnan ku kalsoonayn inaad diinta ilaali kartaan reerkiinu ninkay diidaan idinkuna iska diida wa haddaanan ishubin oo aadnan go-aan gaari karin kama dambaysa waayo qofka muslimka waxaa loo baahan yahay imtixaanka uu isleeyahay waad ka bixin kartaa waa inuu galaa laakiin waxaada isleeyahay ma furin kartid qasabna aan kugu ahayn ha dhex gelin marka hore taas ayaa kugu wanaagsan inanta haddii reerka ay diidaan waxaa laga samaynaya garanay ayada haddii aan reerka ogolaan inaan la bixin karinna ogaanay haddaba waxaan wax ka sheegaynaa kolka wilaayada dadka iska ruwaayo waxay ku tageen culimmada islaamka agtarkooda wilaayada waxaa iskale inanta qaraabadeeda xagga aabbaha waxaa iskale awalan aabbaheed waxaa iskale awowgeed aabbaheed dhalay walaalka ayada la dhashay adeerkeed inta haddii la waayo wiilka ay eeddada u too walaalkeed dhalay midka adeerkeed dhalay iyo dadka noocaasa ayaa wilaayada qaadin waxay culammadu markaa leeyihiin ka gadaal haddii intaa la waayo iyo inaha kusii dhowdhow oo dhanba inanta wilaayadeeda abtigeed waa qaadin karaa walaalka ku hooyada ahna wau qaadin karaa oon ku aababa ahayn ee ku hooyada kaliya ah laakiin markasta wilaayada waxaa iska leh dadka xagga aabbaha ka socdee nasabka ah nasabka xagga aabbaha ka socda ayaa wilaayada iska leh sidaas in la garto ayaa la doonayaa dadkaas haddii la waayo gaalyo islaamiya ayaa mahrinaya haddii kuwaas oo dhan la waayo dariska islaamka ayaa inanta bixinaya taas ayaa la doonaya marka inanta weligeedii haddii la waayo shuruuddii welinimada qofkii laga helay oo shuruudda oobsaday masalan aabbaheed weeyaan waa la waayey maxaa la samaynayaa wilaayadu waxay u wareegaysaa qofka ayada yani ehel ahaan uxigee halkaa jooga waa sardi inaan qofka wilaayadale lala cariirin karin war dadka islaamka ah ee adigu inay guursadaan doonayo war waxaad ogaataan walaalayaal inaan loo baahnayn guurku inuu iska dhaco weli la-aan inanta waa in lala xariiro aabbaheed haddii in lala xariiraa ay mustaxiil noqoto ama ou dhinto waa in lala xariiraa walaalkeed haddii lala xariiri waayo ay adkaato awowgeed baaba ka horreeya walaalka haddii la heli kara ha lala xariiro awowgii haddii la waayo adeer ha lala xariiro dadkaas gabadha ehelkeeda oo aada ugu dhow in lala xariiro hadday mustaxiil noqoto ama la waayo qof kale dad u xiga ha la raadiyo sidaas ayaa la doonaa in lagu socdo waa sardi dadka wilaayadaas qaadaya oo lala xariiraya inay muslimiin yihiin gabadha aabeed haddaw taariga uusan salaada dukan lala xariiri maayo haddaan walaalkeed dukan lala xariiri maayo salaada alla haddaysan dukanba oy diinta alla ka soo horjeedaan ee dadka ehelkeeda kamida kuwa salaada dukadoo diinta alla ogol ayaa lala xiriirayaa sidaas waxaa laga garanayaa nusuusta ee ha lagu socdo oo allaha laga bogo subxaanahu watacaala haweentana weli la-aan iskama maharsanto ee rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala haddii inanta la waayo dadkii wilaayadeeda lahaa ama ay fogaadaan ee lala hadlo ee ay wilaayada qof kale u wakiisaan way bannaan tahay waxay isku waafaqeen culimmada islaamka kulligood xaqad walba oo qofku asaga uu samayn karo inuu qof kale u wakiisaa way bannaan tahay oo inan wilaayadeed qofkii lahay hadduu qof kale ku wareejiyo ee uu yidhaha inantaasu ninkay kuu keensatay raalli ka tahay si ee uu yidhaha asna waan kaa aqbalay wilaayada qofkaasaa mas-uulka ah oo qaaday nikaaxuna wau ansixiyaa haddii sidaa lagu mahriyo marka arrinka noocaasa in lagu socdo ayaa la doonayaa wakiilashada dadka la wakiilanayo waxaa loo shardiyaa inuu nin yahay waxaa loo shardiyaa inuu caaqil yahay waxaa loo shardiyaa inuu qaangaar yahay waxaa loo shardiyaa inuu xur yahay waxaa loo shardiyaa qofka wilaayadeeda la qaadaya hadday muslimo tahay inuu ninku muslim yahay wilaayada qaadaya oo la wakiilanayo intaa wax kamida haddii la waayana guurkii wuxuu noqonayaa mid derbiga ka dhacoon waxba ka jirin aada iyo aad bay u dhibaato badan tahay arrimaha maanta ka jira xagga guurka waayo guurkii waxau noqday mid asaga dhabuqaab daran oo aan diintaba waafaqsanayn sidaas ayuu noqday maanta siyaalaha uu ku noqday waxa ugu horeeya inanta iyo inanka isdoonaya marka horeba xagga diinta iskuma doonaan ee waxaa la isku doonaa xoogaa xoolaa iyo inantoo cagaaran iyo waxyaalo kale ee diin in laysku qadariyo way dhimatay taas waxaa ka ratimay guurka isagaa inuusan sharcigaba waafaqin midda kale dhibaatada kaloo timid waxay ka timid xagga waalidka waalidkii waxay noqdeen kuwa dhib badan oo khayrkooda uu yayahay inan markaad ka doonata reer hadday diintaada iyo islaamnimadaada iyo wanaaggaaga ee yaqaaniin markaad u tagto u kuleeyahay odayaal baa la siiyaa inanta odaya ikeen war inanta noorabaa guursana mase anaa guursanaya odaya waaye ma inanka inanta kaa soo doona fiidi war odayaasha la hadlaya akay waa dad khayr daro iyo oo dhan yani khayrka oo dhan ka fogaaday oo khayr darro ku sifoobay ha inanta odayaal baa bixiya odayaalna way doonaan baa lagu leeyahay war xaggeen laga helay inan ay odayaal dhaqaan nin baa dhaqaya inanteed aye inantase aabaheed baa mas-uulka eebixiy xaggee ka keenta waxa kan waa arrintan diintu xaggay ku qortay lama hayo waa caado jaahili oo meel ay ka timan aan la garanayn haddii marka aadda alla aad odayaal geyso inantii lagu siiyo maxaa lagugu odhanayaa waxaa laleeyahay aawa lacagtii sooriyada aawa tii gabaatiga aawa tii abtiga aawa tii islaanta kala dhadhashay xaggee laga keenay yaa yidhi dadka iibsada rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi saddex qofood ilaahay lama hadlo dembigamaa ummadaas cadaab aliimayna leeyihin saddexda qofood waxaa ka mid ah qof xur ah axad kii iibsadee lacag inta kala baxa lacagtaa cuna alla naxariistiisa ma arkow leeya haddaba dadka ama ragga gabdhaha laga soo doonay ku xiraya intaas oo dhaqaalaa in laga bixiyo inanta ay dhaleen inay iibsadeen ha ogaadeen oy lacagtay ku iibsadeen cuneen ayna xaaraam tahay amaa ninka inanta guursanaya waxaa waajib ku ah reerka uu inanta ka guursanayo inuu u dhaqaaleeyo sida waalidkii oo kale hooyadii iyo aabihii wax uu heli karaa asagaa siinayo ay waajib ku tahay laakiin xoolaha aada hablaha ku xidhaysaan laydinka soo doonay odayaashaw ka tanasula haddaad diin leedihiin allana aad ka cabsanaysaan haddii kale waxaad ku haydaan sooriyaa la bixi jira iyo gobol gabar laguma bixiyo aan lacag lagu bixinayn sidaa dhaha waayo waxaan maalin walba maqlaya ayadoo laleeyahay ha gobol qallalan inan laguma bixiyo haye yaa ku yidhi gobasha soo qoydiya ku daadiya haddaba qoyaan doonaysaan haddana sharciga islaamku sidaa ma ogole eh arrintaa ha layska joojiyo ninkii asagu inan guursada waxaa ku wanaagsan inuu reerkeeda ixtiraamo waxuu heli karana uu u qabto sidau aabbihii iyo hooyadii u dhaqaalaynayo oo kalena uu u dhaqaaleeyo taas waa xuquuqda laysku leeyahay laakiin midda ku saabsan dhaqaalaha aan ka soo warramay oy odayaashu gabdhaha ku xirayaan taasu xaaraam weeye sharciguna ma ogolaa ee sida diintu tahay aan u dhaqanno allana aan ka cabsanno subxaanahu wa tacaala inanta marka la bixinayo waxaa la doonayaa ninka la siiya inuu kufu yahay kafaa'ada oo islaamku ogol yahay waxa weeyaan xagga islaamnimada maxaa yeelay islaamka dadkiisu kulligood waa walaalo axad walba oo muslimiinta kamidana axadka kale laa'iq ayuu u yahay inuu guursado lana noolaado rabbina qur-aanka wuxuu ku yidhi isagoo noo caddaynaya muslimiintu inay sinan yihiin oy isku kuf yihiin innama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniintaa ayaga oonbaa walaala ah sida ay xaqiiqadu tahay rabbi ma kala qaadin ee wuxuu noo sheegay mu'miniintu inay walaala yihiin haddaba ninyahu muslimka ahu haddii inantaada uu soo doono wiil islaam ah oo akhlaaqdii iyo diintii wax lagu dhaqi laheed lah ha ku xujaynin qabiilnimo iyo xoolo haddaad iimaan leedahay maxaa yeelay mu'miniintu waa walaalo ninyahu muslimka adiguna inanta aad guursanaysid waxa aad ku raacdaa ha noqdeen iimaanka iyo wanaagga iyo siday diinta ugu socoto inan yahay muslimadaa adiguna ninka aada raacayso ha noqdo waxaad ku raacda inuu diinta ku fiican yow dabcigii islaamnimada leeyahay taas ayaa la doonayaa haddaad fuli weydaan ka bixi maydaan ciriiri iyo dhibaato allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi asagoo la khidaabaya dhammaanba muslimiinta fankixuu maadaaba lakum min annisaa rabbi wuxuu noo sheegay inaan dumarka ka guursanno wixii annaga dib noo ah oo idil haweenkii lama kala qaadin qabiil looma qaybin midabna looma qaybin ee kulligood waxaad adigu yani aada doonaysid inaad ka guursatid oo sharcigu ku ogolaaday ayaa laguu sheegay haddaba muslimiintow dalaala oo rabbigiin ka cabsada oo ashyaada kala joojiyo derbiyada la wareegaysaan gabadha ayadu ah muslimada oo aada u hagaagsan ee cafiifada ah ninka faasiqa laguma dayi karo haddaysan ayadu raalli ka ahayn laguma ijbaari karo faasiqa iyo faasiqadda way isguursan karayaan hadday isdoonayaan laakiin qof isagu wanaagsan oo iimaankiisa oo muuqanayo iyo qof fisqi iyo macaasi waaweyn lagu arkayo in laysku qasbo lama qur-aanka wuxuu ku yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacdun awliyaau bacdin ragga iimaan kale iyo dumarka iimaan kale gabalkood gabalka kalow ilaaliyayaal u yahay waa dad is ilaalinaya oo isdhowraya mar kastaba sidaas ayuu allah yidhi subxaanahu watacaala mu'miniinta ayaga oon baa walaal oo wanaagga ku wada socda kafaa'ada la fiirinayaa waa xagga istiqaamada iyo xagga akhlaaqda shaqada lama fiirinayo waxyaalaha ay fuqahada gobolkood yidhaahdeen nasabka waa la eegayaa carab iyo cajam sancada waa la eegayaa sanaadnimada waa la eegayaa daliil looma hayo waayo rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi inna akramakum cinda allahi atqaakum qofka idinkugu karaamada badan waa qofka idinkugu cabsida badan leh axad axad ka karaamo badan ma jiro ilaa cabsida alla ma ahane cabsida allena waxaa la yidhaha qofku inuu duso xaqa uu alla kuleeyahay iyo xaqa ay dadka iyo makhluuqa kaleba kuleeyihiin qofku waa inuu xaqa rabbi guto xaqa bani aadamkana guto markaas ayuu taqiyahay allana ka cabsaday rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiid xasana oo tirmidi ku sugan ku yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqah fankixuuh u guuriya hadduu idiin yimaado axad diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli laga yahay haddaad samayn weydaan fakun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir dhulka waxaa ahaanaysa fidno iyo balaayo iyo fasaad weyn ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam war dadka islaamka ahow rabbigiina ka cab oo ku dadaalo nin diin iyo akhlaaqle hadduu yimaado inanta hala siiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waqtigow joogay waxaa dhacday ninka lagu magacaabo abu xudayfa in uu guursaday inanta la yidhaha hinda binti lwaliid ninkaasu wuxuu ahaa nin ay xoreeyeen reer ansaareed inanta uu guursaday waxay ka mid tahay qabaa'ilka ugu sharafta badan qurays ninka bilaal ibnu rabaax la yidhaha wuxuu guursaday ninka la yidhaha cabdiraxmaanuf walaashi halkaas waxaad ka ogaatay inaan loo qaybin karin dadka carab iyo cajam xagga nasab ahaanta oo aan lagu kala duri karin laakiin qofku hadduu diin leeyahay waa laga guursan cali binu abi daalib ayaa la weydiiyey oo la yidhi dadka balka waran ma kala sharaf badan yihiin wuxuu yidhi annaasu bacdum atifaau bacdin dadka gabalkood gabalka kale kuf ayuu u yahay carabtooda iyo cajamtooda quraysigooda iyo haashimigoodu waa isla mid hadday islaamaan oo alla rumeeyaan marba hadday muslimiin yihiin oo iimaan leeyihiin wax lagu kala qaadi kara ma lahan ayuu yidhi cali sida adilada laga garanayaana waa nuucahan culummada ayaguu nasabka ka hadlay oo yidhi dadka gabal isma isuma laa'iq ahan waa waa la doonayaa labada bafood in la eego bal inay wada noolaan karaan xagga akhlaaqda laakiin waxaan qabiilka la yidhaahdo iyo waxyaalaha kale guurka lagu xiray ha laga saaro oo rabbi ha laga boqo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu caddeeyey nin kaste diin iyo dabeecad wanaagsan leh gabarh diin iyo dabeecad leh hadduu soo doono in loo diida inaan loo baahnayn xaqiiqada marka la daraaseeyana xaaladdu sidaa weeyaane bal ku dadaala oo rabbi ka cabsada inanta marka la mahriyo ka gadaal waxaa la doonayaa in dariiqa sharcigaa la maro marka la guri gelinayo masaa'ilka maanta ugu daranna waxaa ka mid ah gurigeynta gabadha sida inanta loo gurigeeyaa waa si aan diini ahayn badanaaba rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa warbixin ka dhiibay awalan maharka maharka waxaa la doonayaa inantu leedahay in la ilaaliyo allana qur-aankau ku yidhi waaatu nisaa saduqaatihinna nixla dumarka maharkooda siiya siin ha ku addoonsanina hana ku dhibinina inantana wax walbee xoola noqon karaa oo iyadu tiraa mahar ha la iiga dhigo ninka guursanaya hadduu raalli ku noqdo mahar way noqon karayaan waxyaalaha maharka noqon karo waxaa ka mid ah inay inantu tidhaahdo ninku intaas al kutub ha i baro ama qur-aanka ha i baro amase shayga noocaasa ha ii sameeyo haddaan shaygu mustaxiilba ahayn maharka in la qaaliyeeyo waa karaahiya waa arrin laga fiican yahay waayo rasuulku waxau yidhi acdamu nikaaxi barakatan aysaruhu nucana waxaa nikaaxa ugu baraka weyn midka ugu fudud xagga nucanta oo loola jeedo takaaliifta ka imaanaysa waa inaan maharka qaaliga laga badin haddaba waxaan u soo jeedinayaa banaadka muslimaadka ee doonaya hadda ka galaan inay guursadaan kuwii guursaday xaaladoodu dhammaatadee kuwa hadda doonaya inay guursadaan maharka iyaysan qaali ka dhigin maharka ha ka dhigeen shay macquula oo intifaac ayuga u leh markaad odhan lahaydeen yani hanala ku mahriyo intaas oo kun oo dollar amaba xag ahna waxaa idinkaga fiican inaad isticmaashaan sheeyaal sahlan oo intifaacooduna uu aada u badan yahay laakiin waxaa maalmaha dambe dambeeyey oo dumarkii laga helay inay inantu tiyaado xoolo badan ha laygu mahriyo si ninka haddaan u kala tagno aan xoolo badan ugala haro haddaba xaaladaas ayada ha ku fakelinina khayr ma lahane waxaa laga doonayaa ninka muslimkaa markuu inanta maharsado inta uusan ayadoo la kulmin ousan jirkeeda wax kamida taabanin inuu maharka qayb kamida sii siiyo sida ku sugan adilla ay qorayaan abu daawuud iyo nasaa-i rasuulka sala allahu calayhi wasalam cali ayuu amar ku siiyey inuu faadimo sii siiyo xoogaa xoolaa intausan jameec ugu tegin wax maharka kamida waa in inanta loo sii hormariyo waana sida sunnada ah ee waajib ma ahan wayna wanaagsantay in arrinkaa lagu socdo maharka waxaa la doonayaa inanta inaan lagu dhibin ee waa in hore laga siiyo haddii loo heli karo hadba ninku saw heli karo waa inuu usii bixiyo marka ha ka gadaal xoola ayadu ama ha ka dhigato ama ha sadaqaysato ama ayadu ninkeeda ha siido haddana mar kale laakiin dabeecadda ay qabaan dumarka soomaalidu waxa weeye dabeeca dhib badan maharka in la siiyo ma ay ogola inta la qaboo la rabo maharka haddii la siiyana in la furayay u haystaan yaakhay isu xisooda xoolaha adinka iskaleh ka qaata nimanku inta idiin ogolyihin yaysan idinkala goyne waa idinku fiicanta inaad sidaa yeeshaan ninkii guursadaa oo doonaya inuusan maharka bixinna rabbigii wuxuu hortegi doonaa asagoo zaani ah waa arrin aad iyo aad u liidata marka bal ha lagu dadaalo xaaladda maharka yaana la adkaynin maharka sirta ah waa inanta loo guursaday khudbadsirada eh hadday laba qofood ku heshiiyaan inay gabadhaysi siiyaan oo xaqa kii dhaco oo markaa laysu dardaarmo inanta inaan la sheegin in la guursaday inantana aabbaheedda bixiyey waxay culimmadu leeyihiin siday u badan yihiin nikaaxaasu waa fasakhmayaa mana ansaxayo marka khudbasiro bahasha la yidhaaho way u dhammaatay guurna ma aha ee iska deeya inantii doonaysa inay guursato iyo ninkii doonaya inuu inantaa guursado nikaaxa public ha ka dhigeen hana la ogaado inanta in ninkaasu guursaday marka la doonayo hadday doonaan doonidda way qarin karaan laakiin markay arrintu gaarto waa inay public ka noqotaa oy dadku ogaadaan oo lagu sheekaysto inan hebla nin hebel ayaa guursaday si aan loo soo hawaysan marka walaalayaal islaamka ilaaliya xaqu waxau idin dirayana ha ka teginina waktigaa waxaa la doonayaa ka gadaal inuu ninku diyaar garoobo oo u diyaargareeyo inanta guri waxa la yidhaha jihaaj ayaa loo baahan yahay jihaajka la sheegayaa waxa weeye ninku inuu diyaarsado guri ou inanta kula noolaado waxaa nasaa-i ku sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam jahasa faadima faadimo ayuu u diyaariyey khamiil oo maro faraqsan ah iyo yani bahalka la yidhaha sibraa wuxuu kaloo u diyaariyey gogol wuxuu u diyaariyey nabigu barkin waxyaalahaas ayuu u diyaariyey curuuskeeda ku kabay waa inanta oo isagu dhalay sala allahu calayhi wasalam xadiid macnaha tusinaya nasaa-i baa qoray marka waxaa la doonayaa in la diyaariyo guri diyaarin sharci ah diyaarinta sharcigaa waxaa la yidhaha wax kastooo gurga looga baahan yahay oo alaab ah oo firaas ah oo aaladda wax lagu cuno ah ninkaana laga doonayaa inantana shay kamida lama su-aalayo laakiin reerka inanta waxaa laga rabaa iyo muslimiinta inay ninka taageeraan oy wax la hagaajiyaan ay wax u diyaariyaan waa diyaargaraynta sharciga ah amaa kuraasta waaweyn ee guryaha la dhigayo iyo derbiyada kadiifadaha lagu dhejinayo diinta islaamku meel ay ku sheegtay ma lahan diyaargaraynta waajibka ah oo ninka laga doonayo waa alaabta wax lagu cunayo iyo firaashkii lagu seexan lahaa iyo arratirkii lagu la huwan lahaa iyo waxaan gurga looga maarmaynin waxyaalahan derbiyada lagu xallaqayo iyo kadiifadaha lagu dhejinayo ama la goglayo wax loo baahan yahay oo laazima ma ahan marka waxaan ku waarinayaa iyo dadka isguursanaya oo idilba ashyaa aan diintu waajib idinkaga dhigin dadka waajib ha uga dhiginina waxyaalo aan diintu idiin dirin adinku haysu dirinina oo rabbiga idsada waa laga keli la'yahay arrinkaa asagaa sabaabkii islaamka ahaa axadkii boqolku heli karee maanta isagu guursanaya waxuu jecelyahay boqolka inuu ku isbayseeyo gurgiisa laakiin walaalka muslima ha kugula guursado iyo reer walaalaha oo dhibaataysan ayaa jira bartii laga sakari maayo inanta maanta la guursanaya iimaan kale ee qur-aan ka xifidisay oo saxiixayn iyo sunan garanaysa ama diinta in badan taqaana ilaa in yaroo alla u naxariistay maahane waxay leedahay alaabta la iidhigayaasay u taallaa waxa ka aniga laayi qiimo ahan gabdhaha waalkeeya looma dhigo ma ka maqlaysid walaalow haddaad lacag badan haysatid lacagta qaybiyo bar walaalehen ayaa masaakiina si annagana guri nagu filan oon ku hoyo karna noo samay idan inaan iimaan iyo diinu jirin bay taasu daliil u tahay ee dadku ay diintii gabal la qaateen gabalna ka tageen ka fiirsada xaaladaha lagu sugan yahay ha u qaadanina inay arrintu tahay in aan anka yani aan diidayo in inanta la wanaajiyo wax fiican loo dhigo ama la qurxiyo waxaa loo baahan yahay qof haddii ilaahay nicmo siiyo nicmada in laga arko laakiin nicmada araggeeda iyo israafka kala garta dadka maanta jooga waxaa laga yaabaa curuuskooda inay ku baxdo intaas oo kun todobada beri oo ugu horreydana waxay gurga ku cunaan ay waayaan taasuma diin baa marka waa samaxay maxaa loola jeedaa kuraastan waa weynanka badan oo gobolkood boqol iyo konton ay ku fadhiyaan oo kun oo kenya mani ah ama saddex boqol yani saddex kun oo dollar maxay qaban doonaan ma ninka iyo haweentaa isku jeclaanaya ma waxbay idiin kordhinayaan waa maya waxaa idinku wanaagsan inaad rabbigiin ka cabsataan subxaanahu wa tacaala oo sayaalka lagama maarmaanka aad samaysataan dhaqaalaha kalena aad waxna adinku isticmaashaan oo meel dhigataan waxna aad walaalihiin siidaan haddaad dad muslimiin oo iimaan iyo diin la tihiin waayo rasuulku wuxuu xadiid ku yidhi sala allahu calayh wasalam qofkii isagu dhere ku seexda dariskiisuna baahan yahay ee og iimaan ma lahan mana i rumayn haddaba waxaad ogaanaysaa walaalaha oo dhibaataysan haddaad og tahay oo aad adigu gurgaaga quruxda ka badisay xoolahaasna aad wax ka siin kartay ogow oo iimaan ma lihid waxaa la yidhaahdaa wax diin iyo wanaaga ma ahan ee rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala qofka muslimkaa waxaa laga doonayaa inuu ku dadaalo sidau gurgiisa u wanaaji lahay ula diyaar garayn lahaa waxaa u bannaan ayuu yidhi maalik ninku inuu ku intifaaco waxyaalaha uu haweentiisa u soo diyaar gareeyey waktigaa ka gadaal waxaa laga doonayaa ninka nafaqada nafaqada waajib ayay ku tahay ninka waxaana nafaqada la yidhaha waxa ay sawjadu u baahan tahay oo cunto ah oo guri ah oo daawo ah oysan ka maarmi karaynin iyo qaadig u adeega marka ay dhibaataysan tahay waayo muslimiintu waxay ogol yihiin in inanta loo sameeyo khaadim muslim ah khaadimad waa gabar muslimad ah khaadimad waayaan ma aha nin khaadim ah haddii gurga nin ka adeego haweenta oo u shaqeeyo waxa ay noqon doonta lama oga arrintu iska ka fiirsada arrinta ayadaa waa in khaadimad la samaysto hadday khaadimaddu gabar gaalaa noqoto waxaa laga doonayaa inanta muslimaddaa inaysan gurgeeda faraha ka saarin inaysan horteeda isku qaawin waxaa laga doonayaa inaysan alaabta waxyaalaha la dahirayo oo nijaasadu gaartay idhad aysan dhihin ashyaa badan baa laga doonayaa ha laga fiirsado allah laga boqo subxaana wa tacaala nafaqadana ninka waajib bay ku tahay inta uu woodu leeyahay waayo rabbi waxau yidhi liyunfiq duu sacatin min sacatih waman qudira calayhi risqu falyunfiq mima aataahu allah laa yukalifu allahu nafsan ilaa maa aataaha axadkii ilaahay wusci siiye wuscigiisa waxa ka bixiyo qofka lagu ciriiriyana intuu heli kara ha bixiyo nafta laguma mashaqayn waxay karta mooye wax kale ah saas ayaa la doonayaa in lagu socdo rasuulku wuxuu xadiid muslim ku sugan ku yidhi alla uga baqa dumarka walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf dumarkana waxay dushiina kuleeyihiin inaad arsuqdaan iyo inaad arati u labisaan oo si macruufa oon israaf ku sugnayn iyo cidhiiri aada u samaydaan ragga gabal waa buqaraa xoolo badan bay leeyihiin waxay sameeyeen arrin cajiib badan islaanta ay qabaan casho iyo gado waxay ku duuduubantahay maro baati ah waxay isaga bedesho ma heli karto hadday tiraa mara iisooyimina anagu qaylin kugu filan ayuu ku odhanayaa war islaantaad qabsimaryo ay hortaada ugu xaragooto iyo barafuuray adiga isugu kaa sugto iyo waxyaaba isugu kaa dhalaalido u samay marka ilaahay iqtisaadi ku siiyo oo waxa cidhiiri ha ka dhigin waxaana laga doonayaa inanta muslimadda oo la guursaday dharka quruxda badan waxyaabaha carfaya ninkeeda kaliya inay tusto laakiin maanta maxay samaynayaan baasti shan sano ka hor la soo gaday oo shan meelood canjeera uga taallo ayay markay ninkeeda la joogto xidhan tahay dubku bixiidaba u fiirso suuqa markay aadayso koba armaajada meesha ugu sarreyda laga soo bixiyey iyo malqabad xumoo dhalaalaysa iyo dirac la yidhaha diricii jabuuti iyo garbasaashay daanobada kaa taagnaatabay soo xidhan suuqa ayay aadi ayadoo carfayso u geyso say u laafyoonaysa lala yaabo oo yaad isu qurxinaysaa kii ku rabada ka tagtayo waa maxay waxa kan wa rabbi ka baqa subxaana wa tacaala waxaa laga doonayaa banaadka muslimaadka ah oo ayagu diinta qaatay oo jirkooda qariyey marka nimankiina la joogtaan shukooyinka derbiyada saarta marya ququrxoon oo khafiifa xirta saasaa la doonayaa laakiin ma aha inaad ninkaadii la joogtid rag ajaanibuna aysan meesha joogin ood maanta dhan jawaabkii dusha saaci ku saaraya lama baahno haye waa inaad dhidibka iska soo dhaqdid isi soo nadiifidid arati qurxoon xiratid hortiisa aad ku laa ku laafyootid saas baa la doonayaa sawta naa kale ninkaan u hawaysan ood adugu u qancidid taas ayaa lagaa doonayaa waa kaase bal ha laga helo hablihii islaamka ah iyo rijaashiiba way wararkaan sheegayno oo diinta islaamka ay u dirayso arrin aad u adag weeye waxyaabaha cajiibka badan bayna ka mid tahay ninka iyo haweenka qabaa inaysa israabin garan karin waa inay isqanciyaan oo inantu ninka u xaragooto oo isagu u xaragoodo oo qofba qofka kala raali garaya shalay usoo odhanaya waa noocaa inantu waxay nafaqa ninka ku yeelanaysaa markii dhowr shardi la helo shardiga koowaad waa in uu caqad ku dhaco iyo nikaax saxiixa shardiga labaad waa inay nafsadeeda u sallinto oy tidhaahdo jirkayga waan ku ogolahay shardiga saddexaad in lagu uu ku istimtaaco waa inay suuragal tahay midda kale ninkeedu meeshii ou yidhaah iraac waa inaysan ka diidin dadka lagu istimtaaci karana waa inay ka mid tahay ee haddii maxalkii go-an yahay oo farjiga balaayo kale ku aadan tahay ama mashaakil kale ou jiro ama inantii aysanba u dulqaadan karin in lagu istimtaaco taasu mawduuc gaara wey nafaqa ma yeelanayso nafaqada waxay inantu ku yeelanaysaa shuruuddaa in la helo rabbi ha laga cabsado xaqa dhab ha loo garto masaa'ilka ay dadku jecel yihiin marada lagu dado ha laga qaado dadka si dhaba ha loo ogaado xaqana sow yahay ha loo ilaaliyo arrinkaasu waa wax naga nagu wanaagsan asxaarbaral markau dhaco ee xooluhu ay qaaliyoobaan waxaa la doonayaa nafaqada inuu ninku inanta u bedelo oo u hagaajiyo waxaana la doonayaa marka jamaac laysugu tegayo in magaca ilaahay la xuso oo la akriyo ducadii saasay daanku uga faa'iidaysan waxaana la doonayaa inta jamaacu socdo inaan halkaa lagu sheekaysan sida wanaagsan waxayna culummadu sheegeen inuu xaaraam yahay arrinkaasu waxaa la doonayaa nusuusta in la ilaaliyo waxuuna ka mid yahay hadallada maalaayacniga in meelaha lagu sheekaysto waxaa laga doonayaa ninka inuu haweenta uga tago maxalkii loogu talagalay in looga taga kali ah arrimaha bal ha la fuliyo oo rabbi ha laga boqo oo yaan sharciga lagu cayaarin waxaan doonayaa masaa'ilkii aan ka hadlay inaan gebangabo ku sameeyo waxaan usoo dabamarinayaa masalada la yidhaha weliimada waa marka curuusku dhacayo waxyaalaha loo baahan yahay weliimadan laguu sheegayo waxa weeyaan ninka iyo haweenta marka laysu guri geynayo ama laysu mahriyo raashin la sameeya la yidhaha weliimatu lcursi culammada islaamku agtarkoodu waxay leeyihiin waa sunno waxayna u daliishadeen nabigu cabdiraxmaan bin cawf waxau ku yidhi awlim walow bisaatin weliimo samay riba allaha ka dhigeen waa xadiis saxiixa laakiin culammada waxay yidhahdeen qaarkood waajib weeye oo nabigu amar bau ku bixiyey weligiina kama tegin waxaan doonaynaa dadka islaamka ahow weliimatul cursiga waxau nabigu ku samayn jiray in maanta wax kamida lagu sameeyo waxaa la moodaa haddaan shan ariya la qalin oo aan sagaal jibi loo soo yeerin oo aan meesha ciyaal suuq oo dhan isugu imaanin inaan gabadha la aroosin war arrintu saa ma ahan curuusyada gabal waa in timir lagu bixiyo curuusyada gabal waa in muufa iyo marag lagu bixiyo gabal waa in ari lagu qalo gabal waa in lagu dhiibo raashin kale gabal waa in xalwo keliya lagu bixiyo taas ayaa la doonayaa israafkana waa in la iska ilaaliyo waxaa kaloo la doonayaa waxa weeye sida uu nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam laa yaakul dacaamaka ilaa taqi curuuska waa inaan loogu yeerin qof aan taqi ahayn sharciga islaamku saas ou odhanayaa waayo cuntadu labay u qaybsantaa mid waxaa la yidhaha dacaamu lxaaja waa qofka dhibaataysan in wax la siiyo axad kastoo beer qoyaniyo waxsiintiisa ajir baa laga helayaa taa amaa dacaamka fadiilada iyo wanaagga loogu talagala iyo farxadda dadka rabbi ka cabsada maane dad kale in loogu yeero looma baahna haddii loogu yeero xaaraan maahan bay culimmadu leeyihiin laakiin nusuustu warkaa way ka soo horjeeda ayaan la samaynin wixii adigu iska yimaada yaan laga eryin laakiin dadka loo yeero dadka alla ka cabsadee masaakiinta ee muslimiinta waa inay noqdaan iyo dadka ayagu khayrka leh waxay kaloo culimmadu sheegayaan inanta reerkeeda iyo inanka reerkiisa wax kamida booska way imaan karaan laakiin waxaa la doonayaa dad alla yaqaan oon munkar kordhinay inay yihiin maanta arrintaas ayadaa waa la la'yahay dadkiina caadadaa ka qaalib noqotee diin gacanta kuma hayaan say u badan yihiin oo haddaad tidhaha waxayaan la samaynin waa dhib badantee lama yeeli kara unbaa kaa soo horayda haddii arrimaha la isku day lahay waxa alla wou fududayn lahaa subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu calayh wasalam sida bukhaari iyo muslim ku sugan haweenkiisa midda ugu badnad welimada loo sameeyey zaynabo ayay ahayd hal riya ayaana laga qalay saasay arrintu ahayd adinku bintu jaxsha iyo wax lamida rijaasha maanta joogtow rasuulka miyaad gaartiin war rabbi ka cabsada oo alla ka baqda oo wax yar welimada ka dhigoo ha ku israafinina haddii ilaahay arsaaq badan idin siiyaan waxa cidhiiri ha ka dhiganine wax dadka kala gaala oo aan la baadinayn oo aan israaf iyo xadgudub ku jirin ka dhiga taas ayaa la doonayaa labaatankan gawaari ee laysdaba dhigaya ha la joojiyo inanta gaariha lagu qaado way fiicanta iyo gabdho kale waa la samayn karaa laakiin waa in awqaadaha qaarkood lagu tillaabsadaa gabar muslimada in gurga lagu aroosinayo loo lubaysiiyo si halkaa loogu muujiyo tawaaduc iyo wanaag aanna u noqonin dadka adduunyada caabudaya maanta lama samayn karo ninka waxaa lagu soo qaadaa shan gaari inanta waxaa lagu soo qaadaa laba iyo labaatan bal waxaa soo raacaya dad faasiqiina oo fujara ah way alla ka cabsada war waxa kan diini ma ahan dad walaalaha ah oo muslimiina hadday gawaari haystaan oy kugu saacidaan lacag la-aan laa ba'sa bih laakiin lacagtan tagaasida lagu kiraynayo diintu idinma dirin hana u qaadanina inaan idinku adkaynaya xaqaa saatan odhanaya ilaahay dadka xadgudbo mushrikiinta ma jecla muslimiin walaalihiina ayaa jeelal ku jirta gabal ayaa araban ilmo agoona ayaa jira ku bixiya ha ku cayaarinina xoolahee waa dad khayr doonaysaan haddii kale waan iscuruusaynaa oo wax kuwa ka dhigta weliimada goormaa la bixiyaa waktiga xaqad ku dhaco oo mahar ku dhaco agteeda amase marka inanta la guri geynayo waa amar waasica dadka waxaa u banaan marka inanta la mahrinayo marka la guri geynayo ama caawoo kale in la guri geeyo berita la cuno intaasoo idinba way sugan tahay waa macnaha wakti gaara oo loo xadida lama samayn marka mahar ku dhacaya ha noqoto marka la guri geynayo ama caawo in inta la guri geeyo berritoo kale la cuno sow nabigu sameeyey sala allahu calayh wasalam weliimatul cursiga qofka looga yeedho inuu ajiibo waajib bay ku tahay waayo rasuulku xadiis saxiixa ayuu ku yidhi man taraka dacwa faqad casa allaha wa rasuulah wacidda qofkii ka taga allah iyo rasuulkiisa waa caasiye ajiiba marka welimada in la ajiibaa ay waajib tahay xaafid ibnu xajar kitaabka fadxiga la yidhaha shuruud ayuu ku qoray shuruuddaas markii la helay waajib tahay أولا أن يكون الداعي مكلفا عرا رشيدا qofka wax u yeelayaa waa inuu qof mukallafa oo qaangaara oo caqli la yahay waa inuu xuryowsan addoon ahayn waa inuu rasiid yahay oo maslaxada adduunyada iyo midda aakhirada yaqaanaa faasiq hadduu ku yeela inaad ku yeela inaad ka yeesho waajib kuguma ahan arrinta labaad yeedhidda waa inaan lagu qadisin dadka sanaadeynta oo calooloweynta ah ee masaakiinta iyo waa in loo yeeraa fuqarada waa shardiga labaad ee la doonayo haddaan la fulin aan waxba hagaagayn arrinta saddexaad waxa weeyaan waxaa la doonayaa in loogu talagalo muslimiinta in lagu soo dhaweeyo oo marka meesha tagto aan lagu argagixinayn ama xumaan lagugu samaynayn qofka daaciga oo ku yeelaya waa inuu muslim yahay sida raajix ah gaalada lagama yeelo waxaa kaloo la doonayaa meeshaas inuusan munkar jirin waxaa kaloo la doonayaa cudur inaadan lahayn aad uga maqnaa kartid haddaad jirantahay ama dhibku hayo waad iska dhaafaysaa marka walaalayaal dhinacaas ummada guurka masawir yaan la keenin khafiifada yaan guryaha lagu dhejinin aratir lagu cayaaro yaan la samaynin dumarka maryaha cadcad oo lagu soo aroosiyo oo kuwa soobooyinka oo kalea ka deeya alla ka baqoo xaqa ilaaliyo macaasida ka taga